Ku-simaha madaxweyne ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa maanta shir-guddoomiyay kulan u dhexeeyay maamulka Hirshabelle iyo hay'adaha UN-ka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadantinimo. Shirkan waxaa goobjoog ahaa wasiirada Hirshabelle ee wada shaqeynta la leh hay'adaha UN OCHA iyo WFP, guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guddoomiyaha degmada Jowhar, waxaana diiradda lagu saaray sidii dhinacyada ay u dardargeli lahaayeen howlaha wadajirka ah ee ka dhexeeya. Gabagabadii shirka, iyo waxyaabihii diiradda lagu saaray, ayaa waxaa ka waramaya Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Hirshabelle, Maxamed Maxamuud Gooдар.
Maanta waxaan halkan ku yeelannay kulan hay'adda OCHA iyo hay'adda WFP mas-uuliyiin ka socday gaar ahaan wasaaradaha xanaanada xoolaha, beeraha, biyaha, masiibooyinka iyo gargaarka iyo wasaaradda waxbarashada marka waxaa aad looga hadla waxay ka mid ahayd amniga amniga dowladda hirshabeelle iyo meelaha gargaarku ay ka socdaan siday noqon doontaa markay atmis dalka ka baxdo waxaa kaloo ka mid ahayd gargaarka hadda la bixiya leexsiga gargaarka sida looga hortagi lahaa iyo sida looga tashan lahaa iyo siyaabahay u jiraan waxaa kaloo ka mid ahaa aftar gargaarka maxaa la qabanaa gargaarka kadib maxaa la qabanaa dood dheer kadib waxaa weeye si fiican loogu wada hadlay waxaa waxyaabaha ugu muhiimsana bointiska ahaa in hirshabeelle ay lafdhabarkeeda yihiin beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga waxyaabaha aadka muhiimka u ah oo laga hadlo waxaa ka mid ah barakacayaasha in barakacayaasha muddo dheer meelaha meesha lagu hayo wax walba meeshooda lagu siiyo taasi inay cajis gelinayso wax soo saarkii beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga sidaas darteed loo sameeyo qorshooyin dib loogu celinayo deegaankooda wixii emergency markay dhacaan haa barakaca laakiin barakacayaal waara inaysan jirin iyo sida mashaariicda dalka ka socota ay u waari lahaayeen runtii si mug laha looga dooday kulamo kalena waa ka yeelan doonaa halkaasna waxaa lagu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle mastara dabageed arrintaasna marka waxay ku soo dhammaatay in wada shaqayn dhaba la yeesho in la daadijiyo maamulka heer gobol iyo heer degme loo daadijiyo wasaaraduhu ay u daadijiyaan in wada shaqayn dhab ay yeelato oo la yeesho system lagu kontaroolo raashiimada la leexsanayo in aftar gargaarka developmentiga culayska la saaro in la dhiirigeliyo dadka barakacyaasha naftirkooda waxaa la siinaya inay ku bedelaan shaqo ay ku bedelaan oo raashiinku la siinayana food forward u noqdo lacagta la siinayana cash forward ay noqoto ay noqoto wax dalka iyo dadkaba wax usoo kordhinayo hirshabellena waxay higsanaysaa isku filnaansho cunto iyo isku filnaansho dhinac kasta inay gaarto intaasna in laga wada shaqeeyo waa isku afgaranay maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkan waday kormeer ay ku hayaan gargaarka la soo gaarsiiyo iyo qaabka loo bixiyo maadaama deegaanada hirshabelle ay ku nool yihiin dadku xoolo beelay abaarihii ka dhacay dalka